iyo howlahoodan ka wadnaa oo ay ugu horeyso bilowda magaalada iyo toosinta wadooyinka taasna waxawy meel fiican inoo mareysaa
waa gartay marka sidee bay bulshadu maadaama aad xaaladeedu ay iska deganeed haddana dadkii ay ku faafeen dhinacii wadooyinka iyo qaabeyntan baleen aad u dejiseen ama aad qorshe ka degma ahaan u dejiseen miyaa jira mise hadda inta laga gaari kara unbaad ka gaaraysaan
maya maya lama fiirsado fiirsikooda waxa waaye inta hadda coleyska lagu hayso oo wadooyinka ah wax kabedelkooda oo wax ka qabano inaan wax ka bedelo sidii dila ku rooyahay bilada waasajisa magaalada waxaa moodaa magaalo aan maamul ka shaqey muddo lix iyo labaatan sanaa maamul maadaama labaatan lix sana ka shaqeynin waxaa isku dhex daadanaya systemkana isku dhex daartay nidaamkana isku dhex daartay magaaladu waxay noqotay magaalo oo yani faraha ka baxday wado waxaa arkaysaa jidin dabkaa nin guri saba le oo guri hortiis dabakaada ka furayo oo jididka ijaaranaya saa dhulkii jidka dadka bal ijaaraya gurigiisii waa degan yahay jigada waa ijaaraya oo guri bakisa ani waxaasoo dhan aan ka xaaqnay oo si bilad usoo laabatay ma malayn kartada hayweeniyada magaalada ay leedahay wadooyinka ay leedahay inta aan xaaqnay caqligaaga dila ani quruxda ay leeyihin siday wanaagsan yihiin dadkuna waxaa waxaa moodaa inay ku farxaan kani waa facebook waa facebook labaan wuxuu yahay magaalada marsa balaan ugu talagalnay dhawaanna aan hirgelin doono hadii laa yidhaahdo balaninkaas wuxuu noo fududayn doonaa xal uhelida problemska dadka dhoolka hadda ka dabaqeena waxaa arkaysa nin iska leh shan boqol oo milkan le aniga waa ku habsaday yani wax erey ku habsadayaa af soomaaliya dhaqanka ku cusub baa meesha ugu nimid oo aanan gelin karinba macnaha waa ku habsaday qof ku dhahay waa ku fariistay yani waa qof isku xukumay inuu xatooyo sameynayo oo yani dulmi iyo dulli sameynayo waa ku habsaday macnaha waa qabsaday maxaa qabsatay qof waxaan adaa inaan qabsaday yani dhulkaa dowladdaa iskale adiga kuma habsan kartid xaq uma lihid dhulkan dowlada iskale xaq waxaa leeda dhulka inaad ku noolaad inaad degtid laakiin ma inaad hal kilomitran ku habsana shan boqol oo mitan iska fariisana wax macquula maaha alumuhum alla mawlaadka alle nodalta usaalaxitaa nidaaminta magaalada waxaana hubnaa haddii ilaahay nafta lagu sub inay noqon doonto magaalo caalami oo weyn oo ka duwan magaalooyinka dalka intiis kale hadda ama galmudug kale sababta waxay tahay fursadaha ay haysto iyo ilaahay nimcada uu siiyey ayaa waxay keenaysa inay bulshadu ee magaala aada u dareyso waana tan keenta maanta inay qof walba dhulbaan ku habsamo dhulbaan ku fariisto marka waxaa doonayna dhibaatada saa uga hortagno inaan u sameyno qaabka dadka dhulbixin loogu bilaabi lahaa dhulka loo nidaamin lahaa dadku aysan ku noqon magaalooyinka qaarad waxaa arkaysa dal kamid a oo meydsi meel laga bixi alan magaalo weyn ah lama dumin karo oo magaalo waa balaaratay guriyuhu waa tiro badan yihiin tan laakiin hadda intiisa oleyska ku balaaran guryuhu farabaxsan la dumin karo wax laga qaban kara aan wax ka qabanayna insha allah waxaan rajeynayna marka fiiska labaad muxuu inaan ku fariisino nidaamka oo dowla maxaan ku wada mahalka yani muxuu ah masar balay waa gartay marka maadaama aad qorshahaasi dejiseen qorshaha dib u dejinta oo dhulbixinta ma bilowdeen mise weli waxbaa idinka qabyaca
maya barasooskii aan ku jirnaa lama gaarin waxbaan sugayna howlaha howlahaas markaan dhamaystirno dadka waxaan u ballan qaadaynaa inaan nidaamkaas dhulbixinta aan sameyn doono laakiin hadda dadka waxaan uga digaynaa inaysan ku degdegin dhulka gelistiisa mustooyinka ay loo doon in joojiyaan in dhul cabaran kara ma jirto qof xaq u leh inuu amar dowlada jibiyaan ma jirto waxaan kuu sheegaya waa ogtahay wareegta xafiiska madaxweynaha kasoo baxday dhawaad lagu amrayo inna la joojiyo dhulka sida sharci darada loo kala dawanayo dhulka sida sharci darada loo cabiranayo marka sharci maaha cid cabiran kartaa male cid geli kartaa male cid fuusta geli kartaa male qofkii lagu qabsada tallaabo sharcigaa laga qaado oo xarig iyo ganaxa lasugu daraya ha ka digtoonaa shacabkaadana oo la u sheegayna sababta waxay tahay waxaan rabnaa wakti kooban gudiis insha allah marka aan dhamaystirna barnaamijyo sharci aan horyaalno inaan faraha la galno ama aan bilowno boroseyska dhulka sameyntiisa iyo nidaamkiisa waayo dhulaan loo samayn masar badan oo wadooyinkiisa aan la bixin oo meesha jid noqonaysa aan la ogeyn iskuulka meesha lagu tagala loo qorsheyn isbitaalka meesha noqonaysa aan loo qorsheyn meesha ganacsiga aan la qorsheyn meesha warshada aan la qorsheyn oo aanan ahayn sistemka caalamiga waxaa moodaa in noqona isku dhexyaa marka haddaan waxaan rabnaa qorshahaasaan wadnaa inta aan ka dhamaystiraynana dadka waxaan u sheegaynaa oo aan kula talinaynaa gaar ahaan qurba joogta lacagta beentaa laga qaadanaya ee la dhacayo waxaan u arkaa dhac ninka maanta yidhahdo dhulaan ka gadaa aanan ahayn dhul soo barada fiiri nidaamku wuxuu yahay qofku waa inuu haystaa warqada lahaasha dowladda hoose oo bixin lahayna ma aysan bilaabin marka adi sidee dhul gadan kartaa maba gadan kartid sharci maha maclim waa basiiba aa gadanaya ma nin adiga dhul aan lagaa lahayn oo dowladdu leeda oo dhul yani ummadda ka dhexeeya aad leeda lacag kaa siina caalashaan waa xaday tuug waa ninka wax ka qaadays waa ku haabsana waa tuuganimo marka waxaan kula talinaa dadka qurba joogta kuwa gudaha kuwa magaalada kale ka imaanaya ee raba inay degaan hadda habii waa degaysiin dhulba baa laydin diyaarinaya nidaam baa laydin samaynaya waxaan idinka codsanayna sida waalida ee laydin dhacay waxaan ahayn dhulka hadda waxaa laga yaaba nin baa wuxuu ka bixinaya toban kun meelaan shalay ahayn annagana qorshaha wadna ku talagalkii wuxuu qofku waxaas iyo wax u dhow waxaan ahayn qofku inuu dhul helo ku helo wada lahaanshaha una iska bixiyo fii yar oo ah fiiga oo degmada ayaa dowladaas lacagteeda qofku hadduu ganacsi sameynayo waxaan u ballanqaadayna dhul ganacsi in la siiyo dadka yaan la dhicin waa laydin dhacaya jooji haddii qofku sameynayo warshad dhul laga warshad laakiin maxaa rabnaa in waxaas waxaa ka horeeya in la sameeyo stariska ah business area dhulka ganacsiga maxaa ku irahda dhulkii oo ahaa yani maxaa ku irahda maxaa ku irahda loo gashan lahaa industry area oo dhulkii warshada meesha laga sameyn lahaa in la sameeyo runtii wax gaar wax dawliga ah sida isbitaalada jirdiyada jidki iskuulki booliski meelihii ay degi lahayn yani waa in laga dhulka laga nidaamo oo danta guud dhulka loogu talagalay uu ka dhex baxaa marka in laysku dhex yaaco ma aha waxaan codsanaynaa oo dadka usoo jeedinaynaa inay ka digtoonaadaan ma dheera waa muddo kooban gudaheed insha allah waxaan dhamaystiri doonaa systemka dhulka hal baan loo heli doonaa waxaan ku codsanaynaa marka inay u kaadiyaan